waddooyinkan saddexda ah ayaa waxay ka mid noqonayaan mashruuca j b l g oo horey caasimadda uga hirgeliyey toddoba jidoo laamiya waxaana si rasmiya u dhagax dhigay madaxweynaha dowladda puntland oo uu weheliyey wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka iyo guriyeynta puntland dhagaxdhiga waddooyinka laamiga kadib madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee ka socday golaha xukuumadda ayaa waxay bogaadiyeen horumarka ballaaran ee ka socda caasimadda puntland ee garowe duqa caasimadda xasan maxamed ciise xasan goodir ayaa tilmaamay in waddadani ay noqon doonto tan ugu muhiimsana caasimadda dhanka ganacsiga iyo horumarka waddadan waa waddo la odhan karo waddada ugu muhiimsan magaaladan weeye sidaa darteed mashruucan haddii uu ka hirgalo waxaan filaynaa caasimadda inay kusoo korodho bacadle casri ah oo aad u ballaaran guryahana maaragtay dadku ay kulligood maaragtay beddelan doonaan oo guryo waaweyn oo dabaqyaa ka dhisi doonaan haddaba way bilaabeen waxa weeye magaalada nolol weyn bay magaalada waddadan kusoo kordhin doontaa insha allah maadaama ay tahay maaragtay ganacsiga ugu ballaaran meesha uu ku yaal santarkii magaaladan ay tahay sidaa darteed waxay noo tahay guul iyo horumar in madaxweynaheennu maanta maaragtay uu noo dhagax dhigo waddadan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka iyo guriyeynta puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa dhankiisa waxauu ka hadlay horumarka jidadka laamiga ay u leeyihiin caasimadda puntland ee garowe iyo guud ahaan mudana madaxweyne waddooyinka magaalooyinka caasimadaha heleen waa aad bay u tiro badan yihiin waxaan aada ugu faraxsanahay garowe waxaa la yidhi toban waddo oo hore ama sagaal laba maanta haddii lagu daro waa kow iyo toban waddadu horumarkay kow ka taha ganacsigay kow ka taha bilicday kow ka taha in lagu mintido oo waddo walba dhismaheeda iyo istaandarka uu ka hadlay ee xogayuhu waxaa weheliya isbayska waddada waddo kastaa waa inay hesho meel gaadiidku maro iyo meel dadku maro iyo sbace laga ganacsan karo oo ay u jirto maaragtay waddada waddooyinka waxaan ka dareemaynaa cariiri inuu weli jiro inuu cariiri jiro oo bilicdii iyo wixii laga rabay ay cariiri ku noqotay waddadii iyo laamigii iyo guryuhii isa saaran arrintaas waxaa la rabaa inay inoo noqoto tusaale waddooyinka dambena aynu ka fogayno waddo caadi ah oo laga ganacsan karo oo dukaamadii iyo meheradihii iyo kulli ay ku soo jeedaan maca daalika dadku meeshuu marayeyna ay bannaan tahay gaadiidkuna meeshiis ay u bannaan tahay waddada haddayna sidaa noqon ee muraadka laga leeyahay oo badan ma suuroobayo mudana madaxweyne kow iyo tobanka waddo oo ka soo guuray labadii kun iyo lix iyo tobanka dibdhac ku yimid ee la rabay inay san fulaan wakhtigaas laba ay tahay boosaaso labana ay tahay qardho labana ay tahay garoowe labana ay tahay gaalkacyo labana ay tahay bayla iyo xabadda kow iyo tobnaad oo ayl ah ilaah mahaddi intaas oo waddo oo laamiya inkasta isbayskeeda iyo dherarkeedu ha jiro haddana kulli magaalooyinkii bay marayaan wax lagu farxo wey waxaa socda garoommadii oo waxaa socda dekedihii oo waxaa socda waddooyinkii oo waxaa socda bilicdii iyo bayskii ee ma fahmaysaa magaalooyinka iyo waddo u samayntoodii wax badan oo xawliya oo mashaariica socota waxaa garab socda cadow la diriraya oo guntiga haya ummadda oo aan ina badbaadinayn dad iyo dalmidna in loo istaago oo laga howlgalo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in muhiimadda laga leeyahay dhismaha jidadka laamiga iyo horumarada kale ee ka socda dalka ay tahay in la helo caasimadda puntland oo qurux badan taasi oo ka horumarsan dhinac kasta waa ku faraxsannahay isbeddelka ka muuqda magaalada garoowe caasimadda dalka muhiim bay noo tahay magaaladu inay qurux badan tahay caasimad istaahisha una eeg puntland wanaaggeeda iyo horumarkeeda waa inaanu helnaa waxaana kow ka ah waxaa weeye waa jidadka magaaladu inay jid leedahay waddooyin la mara ay leedahay sida la sheegayna de waddadu wax badan bay soo kordhisaayo ganacsi iyo horumar iyo bilic iyo amni intaba amni laftiis waa muhiim meesha dee jid leh oo nal leh dabcan waxaa weeye crimeska dembiyadu kama dhacaan marka laftigeedu waxay qayb ka tahay horumarinta amniga ee caasimadda ayaa jidku laftigoodu ka mid yihiin waan bogaadinayaa kaminay ku guulaystay waana jecelnahay inay shaqo fiican qabtaan oo shaqo loo aayo oo dhaxalgal ah oo ka abkaab la iska dhaxlo inay sameeyaan baa laga rabaa wasaaradduna ku dultaagnaato kuna kontaroolsho insha allah haddii ilaha yidhaahdo dabcan mashaariicdan jidadku waxay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka laga waday ka mid yihiin waad maqlayseen oo dee meelo kale oo badan baa mashaariicdu ka socotaa j b l g baa lagu hayaa mooyaane dee dowladda laftigeedu in badan oo ka mid ihi dhaqaalaha iyadaa bixisa oo ku taageerta laakiin afkiina barta u marinaya jbrg
axmed sheekey radio jelshir garowe